kulankan UNESCO kooyana guddiyada ka horseeda u shaqaaqooyinka mararka qaar show ka dhex dheo bulshada dhatiye iyo waliba lagu qabday magaalada kismaayo kaasoo ku saabsanayay shalxo qaadasho iyo isbarasho ka eedan sidii aan iskula shaqeeyi lahaayeen guddoomiyaasha xaafado kismaayo iyo dowladda hoose goobta iskudhiya ee kulankan iyo waliba goobro ku haya guddoomiyaha degmada kismaayo iyo qeybo shirgadisan ee bulshada magaalada si lanka dhiirigeliya inay ku shaqeeyaan nabadda iyo horumarinta kismaayo oo daruufo shirgadisan martii haddana kukabada hayta guddoomiyaha degmada kismaayo enadoga magaalada cumar cabdilaahi maxamed farwiina ayaa bulshadanka baaqi in lankubaahaynta kismaayo nagata magaalooyinka soomaaliya ka qurux badan ka nadaafad faylan inka amni faylan taasna keliya laga diiri karo isku duubne
waxa weeye kismaayo maanta meeshay marayso waad ogtihiin way soo dhismatay way qurux badnaatay wadooyin saddex iyo labaatan kilomitr ah ka socda waxna hadda ay bilow noqonayaan waxna ay gebagabo marayaan waxaan rajaynaynaa inay noqoto magaalada soomaaliya ugu quruxda badan aynuna kuna faano mustaqbalkeenna qof kastoo reer kismaayoodana magac u samaysa arrintaasu waxay ku timi inta qabsanto waxay ku timi wada shaqaynta bulshada reer kismaayood inta dhibnana waxaan rajaynaynaa inagoo gacmaha is haysana inaan dhammaystirna haddii allay bulsho walba waxaa loo baahan yahay inay ka shaqayso danaheeda gaarka ah oo deegaankeeda u horeeya saasaa bulsha macno ku yeelataa qabyaaladu waxba tiri weyne magaaladan soddon iyo dhowr sano oy burburka ahayd koob iyo toban jeer baa la kala qabsaday waxaa la raadinaya buncabadnim buncadnimay ahayd kooxo qawlaysataa ama ururdimad ha sheegteen ama jamaad ha sheegteen yaa isku caysanayay maanta maxaynu hel waxaynu helay dowladnimo iyo deganaansho waxaana xasiloonidaa saldhig u ah sharciyadda dawliga waxaynu u baahnaa ciddii dalkan dhibaato ka wadeen ama dhibaatada naga daa inagoo wada soconna magacuu doonta ha sheegto haybtuu doonta ha lahaato ciddii horumar wadana waxaynu u baahnaa inaan horumarka kala shaqayno soo saas maaha adduunku waa dhaafay inuu qabyaalad ka shaqeeyo maxaad qabatay xaggee u socotaa maxaad soo saartay maxaad ka tegaysaa halkaasaa la aaday iyadaan rabnaa inaynu inaguna aadno soomaali baynu nahay soomaali kama maarno qof soomaaliya oo qof soomaaliya ka maarmaana ma jirto ma jiro qof reer jubbalandna qof reer jubbalana ka maarmaana ma jirto laakiin waxaan rabnaa in la ilaaliyo waxa la wada leeyahay iyo waxa la kala leeyahay sharciyadda soo saas ma haddii nin soo ordoo yidhaahdo nabadaadaan dhibaataynayaa waa ku qixinayaa maskaxdeena wixii ku jiri jiray soddonkii sano lasoo dhaafay baan dib inuu ku celiya ma ynu yeelayna ninkii wax doonaya sharciga ha maro sharcigana ku xukumo intaas soo maa intaasaa inoo ballana inaan nabadda ka shaqeynana waa lamber one dowladnimada inaan ka shaqeyna waa lamber two qabyaaladda inaanu iska daynaayo waa wixiina wareesha waa lamber three dowladni horumarka magaaladan inaynu u hurno dhaqaalaheenna iyo maskaxdeenna suna kama go-na waa la tartamayaa maalin baa imaanaysa la oranayo maxaad qabateen reer kismaayoodo subaxdaasaan waxaan rabnaa inaan golaha ku ceeboobin taasna waxaan u gaari karnaa wadajir magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waliba ayaa ku midataa magaalooyinka soomaaliya kukabada iyo burburkii dagaaladii sukoye dalkaha ku deeri iyadoona dhinigyada ganacsiga amniga dhaqaalaha iyo kaabayaalka dhaqaalaha horumaro weyn ku sameeya hayta